dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qartibay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay
bismillahi raxmaan raxiim iyo habeen wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wareysa raadiyaha cadaado adaha kale habeenkaas aad ka dhegeysataan raadiyaha cadaado marka laga reeba habeenimada jimcaha
soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye adgogorimays xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garna ay duulayoo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar alaamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi labeebsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila-aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhugaagorodda kaa fuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kuna wacana wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimada talada arbaca ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda shanta bisha saddexaad sanadka laba kun waa laba kun sagaaliyo toban qodobada caawa aa ku dhegaysan doontaan xulashada wareysada waxaa qayb ka noqon doonaa maxkamad ku talla magaalada garbahaare iyo xarunta gobolka gudo ayaa maanta dul ku fulisay nin hore lagu eedeeyey inuu kufsi iyo dil ka geystay gudaha magaaladaasi waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibyala wararka ugu dambeeyey qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa kormeer ku tegay xabsiga dhexe ee maxamar ayaaba halkaas uu kula kulmay ayaan barnaamijkan gori kugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed ayaa goordhow ka degay magaalada nairobi ee dalka kenya ujeedka safarkaasi ayaan xog idinka ayaa waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibila wararka ugu dambeeyey qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa fariin culus u diray maamulka dekadda magaalada caasimadda ee muqdisho hadalkaasi nuucu yahay ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay ra-isul wasaaraha dalka etoobiya maxay ka wada hadleen waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal dad caraysan ayaa maanta banaanbax xoog leh ka dhigay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ujeedka banaanbaxaasi ayaan barnaamijkan gurigin kugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay qaraxyadii ugu dambeeyey oo maalinka khamiisna ahaa taarikhda ku beegneed labaatan sideedda bishii oo lasoo dhaafay ka dhacay maqayada laac u k iyo hoteelka maka almukraba waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibyaal qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda maraykanka ayaa ka hadlay duqaymo ay soomaaliya ay ka fuliyeen hadalla ay jeeshay ayaan barnaamijkan goorweyn kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegeysan doonteen xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan ah caawa ku dhegeysan doontaan heystaan sharafkaas oo dhammaystiran gabagabada barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tegi doona anigu xasana mahad nuur axmed ayaa caaw dhanka farta ii qaabilsan waa mar kale iyo xulashada waraysyada
oh lacagtii waa iga dhammaatay walaal lambarkan ma ii wici kartaa oo haddii uu kaa dhammaado kaarkii miyaan dhibca kuu aruurin sow dhigaal kuma furna maya maya muxuu ahaa dhigaal dhigaal waa adeega igu tala gashay shirkadda hormuud inay macaamiisheeda ku abaalmariso adeegga dhigaal maxaan ka helayaa waxaad ku helaysaa dhibco kuu ururay oo aad ku beddelan karto kaarka ku hadalka aan dhigaal dhigtoo dhibca aruursadee sideen u furtaa adeegga dhigaal waaba dheefe si aad u furato adeegga dhigaal garaac xidig boqollabaataniyosiddeedafar gees kadibna dooro lambar kow furashadu waa bilaash ama lacag la'aan haah allay leh waa fursad ka faa'iidaysi mudan waxaa intaasi kuu dheer haddaad dhibco badan urursato waxaad helaysaa abaalmarino qaali ah sida laabtoobyo iyo taleefanno qaali ah waan gaartay hormuud waa dhaqaalo abuur weliba adigii asxaabtaadana dhibcaha waad isku darsan kartaan si aad u heshaan hadiyada qaali ah waaba saaxiibbada ayuu tala gale faahfaahin wixii intaasi dheer kala xiriir hal afar hal ama hal afar labo dhigaal furo oo keeg dhigo dhigaal furo oo dhibco aruurso dhigaal adeegga dhigaal
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wacna wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawo barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa xalay kulan la qaatay howlwanada caafimaadka hay-adaha ammaanka iyo kuwa gurmadka deg dega ah maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiin ay ku jiraan wasiiro ka tirsan xukuumadda ogaansho xasan cali kheyre maxamed cabdulla farmaajo ayaa ku bogaadiyay hay-adahaasi kaalinta ay ka geysteen gargaarkii loo fidiyey dadkii barmogeydada ahaa ee ururka al-shabaab oo ay ku laayeen waddada maka al mukarame ee magaalada caasimadda muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku buuriya dhammaan dadkii kasoo qayb galay kulankaasi inay muujiyeen inay isku duubni aana u istaageen dagaalka lagula jiro al-shabaabka ka dagaalama soomaaliya al-shabaab ayaa iyagoo wada shaqayn buuxda la yeelanaya ayaa la yeelanaya laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم golaha wasiirada ee halka nala jooga ciidamada qalabka sida iyo taliyaashooda cisbitaalada iyo howlwadeennada iyo dhakhaatiirta culamaa udiinka dadka ku waxyeeloobay ee runtii musiibadii dhacday howlwadeennada gobolka banaadir iyo degmooyinka waxaan idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu allah mahadleh oo xaqiiqatan caawa halkan isoo keen keenay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka geesiyiinta ah oo runtii ka qayb galay howlgalkaas gurmadka ah oo lagu badbaadinayay shacabka soomaaliyeed oon waxba galabsan oo qolooyinkan khawaariijta ah oo manaxayaasha ah ee fursad kasta ay helaan ku leynaya carruur iyo ciroole iyo shacab iyo cid walbaba aanan u aabayeelin qofna waxay raadsanayaanna dee waa xaqiiqo ohoo dowlad ma aha waxay raadsanayaan ma aha golo wasiiro ciidamo gaara ma aha waxay raadsanayaan waxa weeye shacabka soomaaliyeed marka ciidamada ka hortegay oo xaqiiqatan naftooda u huray oo sida geesinimada leh ula dagaalamay aada iyo aad yaan idinkaga mahad celinaynaa intii dhimatayna allahu naxariisto xaqiiqatana waajibaadkiina gudateen waxaan naga mudan tihiin abaal abaal yaa naga mudan tihiin iyo mahadnaq waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cisbitaalada dadka la geeyey ee dhaawaca ahaa ee cisbitaallo dhowr ah yaa runtii aad iyo aad u shaqeeyey iyo dhakhaatiirtooda hadda annaga soomaali baan nahay kulli ma wada sheegayno cisbitaallada laakiin aan kasoo qaado cisbitaalka ee erdogan ee aan hore loo oran jiray digfer oo dadka waalahen ee turkiyiinta ah ay maamulaan iyagoo dalkoodii nabad u yahay ay dalkoodii joogi karaan inay usoo horeen naftooda naftigooda maxaa yeelay waxa nagu dhacaya iyagana waa ku dhici karaa iyo dhakhaatiirta habeen iyo maalin usoo jeeday inay badbaadiyaan shacabkoodaas laga gardarnaa waxba aan galabsan ee runtii dhiigraadintooda iyo inaad aad badbaadaysaan ilaahay ajar iyo xasanaad hadinka siiyo waxaa haysaan shaqo ma aha shaqo ma aha waxaa haysaan oo tan marka qof aad badbaadinayso shaqo ma ah waa wax ka weyn shaqo weeye waa ajar allaha ajarkaas iyo xasanaadka allah idin siiyo waxaan rabaa inaan umahad celiyo ambalaas amiin ambalaas oo sida waa halkan uu sheegay muddo dheer ka shaqeynaya halkan oo mar alla markii uu dhaco isaga uu noqdo the only emergency response xaqiiqatan maxaa yeelay waxaan ka shaqeynaynaa system systemkeena institutionisku waa jilicsan yahay weli ma xoogsan dhibaatooyinka nagu dhacaayna runtii waa dhibaatooyin naga capacity badan maxaa yeelay waxa aan la dagaalayno ama nala dagaalamaya waa- waa dad aan naftooda rabin waa dad loo soo diray inay isdilaan waa dad loo soo diray in ay ummad kalena laayaan inta ay leynayaanna runtii cadadooda wax la yaqaana ma ah waxaan ogahay arrintii dhacday waa dhab weeye nambarka dhimashadu inay aada uga yareetii afar iyo tobanka oktoobar dhici jirtay ee zobe laakiin burburka soo gaaray dhaqaale burburka soo gaaray hanti inay la mid tahay ama u dhowdahay marka runtii amiin ambulance aad iyo aad yaan runtii kaaga mahad celinaynaa shaqada wanaagsan aad ummadda u hayso oo weliba isxilqaanka ah ajir allah kaa siiyo xaqiiqatan waa musiibo waxa dhacay musiibadana waxay soo socotay muddo koob iyo toban sano ah wax hadda bilowda ma aha wax sanadkii lasoo dhaafo bilowda ma aha waxaan la dagaalamayna waa argagixiso weeye argagixiso macnaheeduna waxay tahay dad naftooda aan rabin oo la dagaalamaya kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka bini aadanka la dagaalamaya nafta bini aadanka la dagaalamaya dowladnimada iyo horumarka la dagaalamaya marka runtii waxa weeye waa musiibo waa musiibo oo kulli dowlad annagoo dhan baa wada ah oo shacabku baa dowlada qof walba uu ka qaato kaalintiisa muhiimka uu ka qaato ciidanka waa aragtaan waa dhimanayaan ama waa ka hortegayaan ama waa soo afjarayaan ciidanka keligood waxba ma qaban karaan xaqiiqa weeye hawshan waa howl wadareed wey waa wax loo wada yaalla hadduu yahay siya- hadduu yahay siyaasi hadduu yahay culamo iyo hadduu yahay maxaan ku idhaahdaa businessman nin ganacsada ah waxa weeye waa waxna wada haysa haddaanan laga wada shaqaynin oo amniga aanan dhexda loo xiran oo loo daayo wiilashaan dhalinyarada ah waxay qaban karaan waa wax aad ya u yar weeye maxaa yeelay dadkan waa dad annaga naga mid ah qoladan ee argixisada ah khawaarijta waa dad annaga naga mid ah waa dad ilmaheeni weeye waa sida hadda aad maqlayseen oo qof walba qofkiisa uma arko inuu yahay khawaarij uma arko laakiin qof kale u arkaa marka qof walba hadduu kiisa haysto hadda macnaheedu waxaan nahay dad isku dhex nool marka dhibkuna waa masuul la gaaraya marka waa waajib kulli ummadda soomaaliyeed wada saaran haddaanan garab lagu siin oo gacan lagu siin ciidamada qalabka sida oo qof walba oo soomaaliyeed uusan waajibaad ka saarin hadduu arko uu riboorgareeyo hadduu noqdo uu sheego macnaheedu waxay tahay maalin walbaba waxaa la leyn qofkaas aan soo sheegin waxaa dhimanaya qof uu yaqaano ha ahaado qaraabo ha ahaado saaxiib ha ahaado dad muslimiina oo aan waxba geysan marka haddii aan kulligeen aan saarno waajibaadkaas aan soo saarno oo aan loo qaadan hawshaan dad gaar ah inay leeyihiin magaalo walba oo adduunka jirta soomaaliya markaad ka soo qaadataan ma aha ciidanka waxa nabadgelyada keena waa shacabka wey. waa xaqiiqa ciidanku markii wax loo soo sheegay qabtaan laakiin dadkay ka bilaabataa koo dadku inaysan baqin ilaahay baa nafta iska leh waktigeeda ma dhaafayso qof walba inuu ilaahay aamino laakiin uusan odhan aniga tan hay dhaafo oo qofkay dilayso adigu ma noqonayo macnaheedu waxay tahay qof kale hadduu arko kaas markaas arkay waa qallayada laga dhaafsay laakiin waa ku soo noqonaysaa maxaa yeele waxay noqonaysaa dhaqan la wada qariyo waana cudur aada ogolaatay inaad la noolaato argagixis iyo waxaan qolooyinkaanna wax aan la noolaan karno ma aha waa inaan ka adkaano waxaana aaminsanahay waa daciifeen waa daciifeen tabar badan ma laha waxaa usoo haray keliya waxay tahay isqarxis meel ciidankeenna geesiinta ah ay isaga hortageen oo isu difaaceen malaha waa xaqiiqaa meel alla meesha isku arkaan waa ka cararaan iyagoo ciidankeenu laga yaabo qalab ka fiican inaysan haysan ma fiis garayn karaan ma wajihi karaan marka waxaa usoo haray keliya inay baabuurtaan afartanka kuna baabuur magaalada taala kusoo dhex qariyaan wiilal yaryar oo brainwash lagu soo sameeyo maskaxda laga soo xaday ay kusoo daraan ay yidhaahdaan jannaa gelaysaa iyo isdulin intaasaa usoo hartay macnaheedu waxay tahay marka labo yeeta mar waxa weye waa joognaa hana la ogaado marka labaad waxay dirayaan ribo ciddii ay u shaqeeyaan oo arka wixii aan sameynay hawsha waa idiin fulinay waana xaqiiqa wey maxaa yeelay mabda ay ku shaqeeyaan waa mabda annagu aan leenahay maaha dhaqan soomaalina maaha dhaqan islaamkii dhaqankeena ahaana ma aha waxa weeye waa wax ku ku dhisan siyaasad dibadda laga soo muyguuriyey marka ciddii siyaasada kusoo dhiibtay waa inay riboor u celiyaan riboorka u celi u celinayaan maaha warqanay dirayaan waa ficil inay dilaan dhowr boqol oo qof ama tobneeye qof ama meel ay qarxiyaan ay yidhahdaan hawshay aada noo dhibateen waa fulin waxaa la jooga ajnabi ajnabigaasna iyaga naftigoodu dalalkooda waxay usoo diideen dhibaatada iyo burburka iyo dhimashada usoo diideen halkaana yimaadeen kuweena axmaqri axmaqiya noqdeen ma aadayaan meelaha kuwaan isab macnaha macnaha isma isma dhaafayaan oo isdhaaf ma ah hadduu kan kaa soo diray kan hadduu dalkiisa aado waxba ma wahaateenba oo niman dalka maaha dal kale soo qarxinayo laakiin waxaa lagu ballamay kadib in la qaxiyo oo la dhibaateeyo oo la laayo shacabkiisa marka macnaheedu kuweena kuweena doqo ma ah marka kuweena doqo ma ah waxaa loo soo diray hooyooyinkood waxaa loo soo diray walaalahood waxaa loo soo diray dadkoodii inay soo laayaan kuwa la joogana waa kala soo nax waa waa waa waa kala soo fogaadeen dhibkaas meelahoodii iyo dagaalkoodii waa kala soo fogaadeen hawshaan waxay u baahan tahay geesinimo wax kale ma aha waxay u baahan tahay sida ciidamadeenna ay geesiyiin u yihiin shacabkeenna geesiyaal u ahaada wax kale maaha waa bini aadan hadday diyaar u yihiin inay dhintaan annaguna inaan ogolaano inaan dhibanno annagu haddaan dhibanno waa sheehiidna xaqiiqa weeye maxaa yeelay annagu waxaan u dhibanaynaa wax xaqa waxaan difaacanayna waxaan difaacanaynaa guryaheennii waxaan difaacanaynaa dagaalkeennii dalkeenaan difaacanaynaa diinteenaan difaacanaynaa horor cidna kuma nihin waa isdifaac laakiin iyagu waa horor loo soo diray dalkaan inuusan istaagin dalkaan inuusan shaqaynin dalkaan inuusan caalamka la tartamin dalkaan inuusan sharaf lahaanin oo maalin walba lagu nalagu aseeyo oo nalagu calaamadeeyo inaan nahay dhul xun iyo dad xun inaan nahay meel aan la geli karin ummad aan la macaamili karin inaan nahay inaan nahay intaas iyo u shaqeeyaan marka macnaheedu waxay tahay xaq annagaa wadana xaq annagaa wadana ilahayna anagu nala jira laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ku darno xoogaaya oo geesinimo ah marka markaan kulligeen is wada qaadano keenii siyaasiga ahaa oo laga yaabo inuusan aada u jeclayn habka aan ku shaqayno ilan hawshaan waa hawl noo noo wada taallo wey hawl cid gaara leedahay maaha haddii wax naga xumaadaan dalkao dhan iyuu ka xumaada oo waxaa loo baahan yahay waxyaabi waxaa jira dadku inay ka midoobaan iyo siyaasiyiintu inay ka midoobaan waa markii dalkaaga lasoo weeraro markii diintaada lasoo weeraro markii gurigaaga lasoo weeraro waa inan wax walba aada haysaan ama wax walba oo dhibaata ama wax walba oo khilaafa meel la meel la saaro oo loo soo jeesto sidii dalkan dhibaatada iyo dadka duulaanka ku ah looga qaban lahaa laakiin haddii looga faa'iidaysto xoogaa yar political points looga faa'iidaysto waxaa niyadda loo dhisayaa cadowga waxaa niyadda laga jebinayaa shacabka dowladdaani waa shaqaysaa labadii sano aan halkan ka shaqaynaynay runtii waxaa xaqiiqo ah laba sano waa wakti yar aada u yar oo wax koob iyo toban sano soo hallaadayay hal sano iyo laba sano laguma xallin karo laakiin wixii ugu horreeya aan ka bilaawno waxay ahayd in mushaaraadka ciidanka aan siino oo ahaa wax runtii ay horay si toos u heli jirin taasaa koow ah labo inaan tababaro siino iyo inaan qalab siino cilmigan isqarxiska ah iyo waxaan ay wataan waa wax u baahan dhaqaale aad u fara badan iyo aqoon aad u fara badan u baahan tabarteeda waa lagu yarta xaqiiqatan hal dowlad oo tidaahdana waa idinka bixinaynaa oo sidaa anagu aan ula dagaalnay argagixisada oo magaalada aan usoo xirnay ama aan aan ku ogaano meelaha qalabka marayana ma hayno oo xaqiiqo ah maxaa yeelay dal walba tiisaa ka badan shacabkiisu adeegi marka adigu cid kuu soo jeeda oo maxaan ku yidhaahdaa dhibkaaga ee aad u taabanayso ma laha aan ka ahayn annaga annagana taabanaysaa dadkeena taabanaysaa marka qof walba oo oo maxaan ku yidhahdaa soomaaliya waxa laga rabaa human intelligence bacdamaa qalabkii aan la haysan qof walba wuxuu ogyahay inuu soo sheego dalkan dagaal ayuu ku jiraa wax laska maaragtay la tari kara maaha dalku dagaal ayuu ku jiraa dagaal markuu ku jirana waxa weeye qof walba waa inuu qeyb ka yahay dagaalkaas ma jiri karo qof yidhaah dhihi karaa madhexaadanka ah ama cadowgaad la socotaa ama dowladdaada oo nabad raadin ah oo nolol raadin ah yaad la socotaa wax udhexeeya ma leh haddaad tirahdaan korkaan ka fiirsanayaa wixii dhacaya dowladdana shaqa kuma leh
dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaqo kulan wacna wanaagsanayeen hawada inkilanaa saaxiib yaraad iyo hadaado ayaad dhegeysaneysaan ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maantay ku soo laabtay dalka kadib safar uu ku tegay magaalada jeneefe ee caasimada wadanka switzerland wuxuuna maanta kormeel ku tegay dekeda muqdisho si ugu korgalo habsuma socodka howlaha lagu adeegaya shacabka soomaaliyeed ee ka socda dekeda magaalada caasimada muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo mid ka mid a booqday oo mid mid u booqday xafiisyada kala duwan ee dekeda iyo salagada booliska dekeda ayaa maamulka sare ee dekeda la qaatay kulamo laga hadlayay dawargelinta adeegyada dekeda isagoona faray in laga fogaada masuqmaasuqa iyo maamul xumada xasan cali kiire ayaa maamulka dekeda ku dhiirigeliyey in labajibaaraan daalada lagu xoojinayo hadafka guud iyo higsiga danaha ummadda soomaaliyeed ee ku aadan daqli aruunta iyo horumarinta dalka oo fudinaysa danacafinta si soomaaliya danaha lagu leeyahay looga cafiyo xasan cali kiire ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku tegay dekeda muqdisho kormeerkiisa ayaa qeyb ka ahaa waa howlaha kor joogtiinta ee kor lagu soconayo shaqooyinka wasaaradaha xukuumadda iyo hay-adaha kale ee dowladda taas oo la xaqiijinayo isla xisaabtanka ku salaysan hufnaanta iyo daahfurnaanta
qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinka qarfibay
waayahay raadiyaha cadaado ayaa dhegeysanaysa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulah farmaajo iyo ra-isul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka etoobiya kulanka u dhexeeyey madaxweyne farmaajo iyo ra-isul wasaaraha dalka etoobiya ayaa waxaa laga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal nabadgelyada gobolka iyo dargelinta dagalka dhaqaalaha geeska afrika magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya ayaa maanta waxaa gaaray wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo oo isagoona casuumad ka helay ra-isul wasaaraha dalka etoobiya ra-iisalaha xafiiska madaxweynaha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ka wada hadleen madaxweynaha soomaaliya iyo ra-isul wasaaraha waddanka etoobiya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya madane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi hogaaminaya maanta booqasho rasmiga ku yimid ee waddanka etoobiya qaadanaysa muddo laba maalmooda kadib markii uu martiqaad ka helay ra-isul wasaaraha waddanka etoobiya mudane abiy axmed madaxweynaha si iyo wafdigiisa si aad ayaa loogu soo dhaweeyey magaalada adis ababa maanta markay soo gaareen kadibna waxaa loo gelbiyey xafiiska ra-isul wasaaraha markii loo gelbiyeyna waxay wada yeesheen wadahadal dheer qoto dheera dhinac walba khuseynaya ugu horeyn waxay aada uga wada hadleen xiriirka labada dowladeed ee soomaaliya iyo etoobiya arrimaha amniga arrimaha gobolka eh, is-afgaradkii eh, saddex geesoodka ahaa ee soomaaliya iyo etoobiya iyo eritrea ka dhexeeyey sidii loo dardargelin lahaa eh, arrimo ba- fara badan oo iskaashiga xagga eh, ganacsiga waxbarashada iyo arrimahaas oo dhanna waa laga wada hadlay Eh, madaxweynahana wuxuu muujiyey eh, intii lagu jiray iskaashi wadahadalkaas eh, siday uga go-an tahay soomaaliya in eh, wax walba oo ka jira geeska africa eh, lagu xaliyo eh, is-afgarad iyo heshiis eh, arrimaha siyaasadda iyo arrimo kasta oo ka jira eh, geeska africa in lagu soo dabaalo si nabad ah eh, ayuu muujiyey madaxweynaha kadib eh, madaxweynaha ra wasaaraha waxay wada yeesheen eh, qado shaqo ay ku yeesheen xafiiska ra wasaaraha Eh, intii hadda ilaa berri ay joogaanna wadahadalo kaloo badan ayaa usii socon doona madaxweynaha iyo wafdigiisa hadduu la yaraahdo
waayahay raadiyo xadaado ayaad dhegaysaan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan si kasoo maqal raadiyo xadaado idin soo gariyahay oo nasinayna hawdaan kalena saaxiibayaal
dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinka qarsibay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon Ah. miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar
kulan wacna wanaagsan ay hawdeenka leenahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul dalka etoobiya doctor abiy axmed ayaa waxay goor dhow u ambabaxayaan magaalada Nairo- waa magaalada nairobi ee dalka kenya halkaas oo ay wada hadlo saddex geesood ah kula yeelan doonaan madaxweynaha kenya uhuru kenyatta wada hadalada u socda madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul dalka etoobiya ayaa goor dhow ku soo gabogaboobay waxayna isla garteen soclinta iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadda ee soomaaliya iyo kenya ay muhiim u tahay guud ahaan gobolka wadahadalada ay madaxdan yeesheen galankii dambe ee maanta ayaa waxaa lasla qaaday xoojinta xiriirka labada dowladood iyo degeynta dhagalka dhaqaalaha ee gobolka si loo abuura wejiga ganacsi iyo maalgasha waxtar leh shacabka labada wadan cabduruur maxamed axmed agaasima maxduuda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidan warbaahinta u sheegay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed een, ayaa maanta wadahadallo miro dhala ku yeeshay magaalada addis ababa Ee, wadahadalladaasoo diiradda lagu saarayey sidii loo xoojin lahaa xiriirka ee, ka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya iyo sidii loo dardargelin lahaa heshiiskii ay gaareen dowladaha soomaaliya etoobiya iyo eritrea ee ku saabsanaa ee, isdhexgalka dhaqaale ee gobolka geeska africa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kale waxay ka wada hadleen ee, sidii ee, dowladda ee federaalka soomaaliya iyo dowladda kenya ay usoo dib usoo celin lahaayeen una xoojin lahaayeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey Een, meeshana looga saari lahaa wax walba oo keeni kara xasaasiyad iyo isfaham daro Een, madaxweynaha ayadoo taa laga duulayana madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare abiy waxay goordhow u ambabixi doonaan magaalada nairobi ee dalka kenya halkaasoo wadahadallo saddex geesood ay kula qaadan doonaan madaxweynaha dalkaas uhuru kenyatta waa mahadsantiin
waayahay habeen wanaagsan ayana hawdeen kalen raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qof dhiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qartibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon Ah. miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqab kulan wacno wanaagsan ayaan hawadayn kalena raadiyo hadaadada aad degeysanaysaan qaybi dhexe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo welinayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare abshir maxamed axmed bush abshir buqaari ayaa waxaa maanta kormeer ay kormeereen xabsiga dhexe ee xamar oo ay ku xiran yihiin maxaabiis dambiyo kala duwan ku xukuman waxaa ku soo dhoweeyey xabsiga dhexe taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeye guuto bashiir maxamed jaamac muslimiintan ayaa buuqday maxaabiista iyagoona ku xuguraystay cunooyinka ay cunaan iyo jiifka sidoo kalena waxa ay arkeen maxaabiist oo talesko baraya ah, garacsida garaacista noocyo kala duwan ee muusigada si dhalinyarta ay u helaan xirfado ay ku shaqaystaan marka uu dhammaaday xukunkooda ay ku xukuman yihiin gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa wuxuu faahfaahin ku bixiyay bal wixii kusoo arkay xabsiga dhexe ee xamar markuu buuqday kadib lagu hayo wejigiina na tusaya natiijadiinana waa soo aragtay taasi daliil cad waxay u tahay inaydun ka duwan tihiin maxaabiistii la arki jiray ee xabsiga kolkay ku jiraan dhibaatooyin badan qabsan jireen ee muuqoodu quban jiray kolkaa waxaa weeye yacni madaxdiinna guud ahaanna waa u mahad celinaynaa idinkana waxaanu idin leenahay sidii hadda uu ballan qaadayay yani taliyaha taliyihiin waxaan qabnaa inaynu wax barataan si fiican u barataan idinkoo dadkiina dalkiina ka fikiraya halkana xab- xabsigana laydinka dhimi doono haddii aan la yidhaha siduu ballan qaaday ya sharcigana ay noqon doonto in la geliyo qodob haddaad idinku noqotaan kuwo yacni si fiican asluub leh wax u bartay xabsigana uga soo baxay inuu noqdo qodob la gelin doono ah, dastuurka yacni maxaabiista ciddii kolkaa xabsiga kolkay ku jirto waxbarasho haddii mar laydin diyaariyo yacni si fiican uga soo baxda inay noqoto in qodobkaas loo geliyo maxaabiista soomaalida marka aad iyo aad baad umahadsantihi Ya, aad baad umahadsantihi Ilaahay waa ku farxan.
cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayuu kaasoo faahfaahin ka bixinayay kormeer maanta uu ku tegay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho raadiyaha cadaado ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal qibihii dhexe barnaamijkan aan kusoo saqaynaa
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay koban intuu degay qaar bameer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed kulan wacala wanaagsan raadiyo xadaado ayaa dhegaysanaysaan qaybo dambe barnaamijka ayaa ku sasaqayna maxkamad ku taalla magaalada garbahari ayaa maanta waxa ay xukun dul ah ku fulisay nin la sheegay inuu kubsaday haweeney kadibna uu dilay aadan siraad maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada garbahari ayaa sheegay in ninka la dilay lagu magacaabi jiray xamed cali xamuud uuna jiray soddon laba sano sidoo kale wuxuu sheegay gudoomiye ku-xigeenka in ninka uu qirtay falkaasi saasina loogu xukumay dilna maanta maxkamadda ay ku fulisay wareysaas waxaa la yeeshay yaxye cabdisoqsof fooqada san raadiyaha cadaado
walaal waad mahadsan tahay garbaaray muxuu ahaaye saaka waxaa laga fuliyey nin gacan ku dhigla ah qasaastiisii saacado ka hor adi ma aqaana daqiiqado ka hor buu hadda yuu dilkaas dhacay muxuu ahaaye ninkii awladamta ahaana wuxuu u wakiishay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda meesha ka jirto ciidamada ayaana fuliyey muxuu ahaaye xukunkaas dilka ah ujeedadeedana ka horreysayna waxay ahayd ninkaas wuxuu horay u dilay gabar muxuu ahaaye soddon iyo laba beri ka hor gabadhaas oo deegaanka garbaaray tuulooyinka hoos yimaada tuulo ka mid ah ku noolayd ayuu dilay oo kufsi iyo dil isugu daray kadib maxkamadda ciidamada ammaanka ayaa soo qabtay waxaana la geeyey maxkamadda ayaa la horgeeyey maxkamaddana waxay ku xukuntay dilkaas fasaasa
bal ka waran eh, labadii dhinac ee dhibaatada kala tirsanayay eh, gabadha laga dilay iyo sidoo kale eh, cidda eh, dhashay wiilkan xukunka ma ku qanceen
ha walaal eh, muxuu ahaaye dadku horta dad waxay ahaayeen ehelaha oo ilmaadeen ah ninka gabadha dilay ama kubsaday gabadha adeerkeed buu ahaa Eh, isaga iyo aabaheed waxay kala tirsanayeen ilaa saddex oday marka dad eh, dhammaantood iska faamili oo ehel ah marka laakiin un masiibadan rabaaniga ay ay dhex dhigay marka dhammaan way ku qanacsanaayeen markii loo gudbinayay maxkamadda shareecada islaamkana waxaan ka qaadnay dhammaan odayaashoodii saxiix baan ka qaadnay inay diyaar u yihiin in loo gudbiyo garsoorka ayagoo raalli ah ka ahday u gudbiyeen kadib xukunka ku dhacayna maxaan ku rahdaaye way isku waafaqeen Eh, xukunkaasna maanta ayuu fulay
waa gartay inta uusan xukunka dhicin ka hor iyo soo qabashadiisii haddii aan dib ugu laabanno ma eh, dadkii ehelka ahaaba en, kusoo wareejiyey en, dhanka maamulka iyo laamaha amniga mise laamaha amniga ayaa howlgallo sameeyey oo ninkaa gacanta kusoo dhigay
uu ninkaas markii uu dilka geystay kadib wuu qariyey barnaamijkaas xilli habeen buuna dilka geystay muxuu ahaaye muddo eh, laba asbuuc ah baa ciddii falkaa fulisay la goobayay baaritaan badan oo hay-adaha amniga ay sameeyeen kadib baa lagu ogaaday inuu asaga yahay Eh, markii maxaan ku rahdaye lasoo qabtayna wuu qirtay dembigii inuu asaga galay oo dhibkaas u geystay Eh, ilaa maxaan ku rahdaye oobiga ilaa maxkamadda meel kasta oo la geeyana qaal buu ahaayo nin macnaha marnaba wax inkiraya muusan ahayn
Eh, eh, falalka noocaana waxaad moodaa guddoomiye eh, in ay kusoo badanayaan guud ahaan dalka bal ka waran eh, ka maamul ahaan idinka dhankiina baaqa aad diraysaan muxuu noqonayaa
walaal baa qandirayna waxaa weeyo eh, dumarka soomaaliyeed waxaa weeyo waa lafdhabarta bulshada soomaaliyeed Eh, qiyamkooda iyo sharaftooda iyo karaamadoodana waxaa dhammaantanna waajib nagu ah inaan wada ilaalino cid kaste oo maxaan ku rahdaayey isku dayda inay sharaftooda iyo karaamadooda ku xadgudubto ka maamul ahaan go-aanka iyaga waxaa weeyo waajibka maanta ee garbaaray ka fulay in dhammaan la waafajiyo cid kasta oo isku dayda inay falalka noocaas oo kale samayso waxaana filayaa gobollo badan oo soomaaliya ka mid ah iyo dhibaatadan oo kale kale ka jirta marka ayaguna waxaan ugu baaqaynaa eh, ragga maamulada oo joogo inay go-aanadan oo kale ka qaataan si loo soo afjiro dhibaatooyinkan soo laalaabtay oo gabdhaha soomaaliyeed loo caadi
Eh, garbaharey eh, maxkamadda ku taalla maanta xukunka ay fulisay ma markii ugu horreyso xukun noocaana oo kale ay fulisaan mise kiisas kale oo kuwan la mid ayaa jira oo maxkamaddu ay fulisay
may walaal waa kii ugu horreeyey oo hadda noocaan oo kale ah oo garbaari ka dhaco asagana go-aanka hadda aad arkiisid baan ka qaaday
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qum raadiyo hadaado ayaad degeysanaysaan saaxiib yaal qeyb ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku sii saqaynaa taliska howlgalka qaaska ah ee taliska ciidamada mareykanka ee africom ayaa wuxuu sheegay in askar badan oo al-shabaab ah oo dhimasho uga dhimanayso furimaha dagaalka ay kula jiraan heegtan oo ah taliyaha ciidanka africom ee soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab ay dhibaatooyin ka soo gaarayaan duqeymaha mareykanka iyo weerarada dhinaca dhulka ah ay wadaan ciidamada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda federaalka iyo ciidamada saaxiibadooda caawinaya ee midooda africa iyo ciidamada mareykanka ee africom loo yaqaano hadalkan ayaa waa halkan generaalka ayuu sheegay waraysi kooban uu siina v o da wuxuuna ku sheegay inay xoojin doonaan wadashaqaynta ama duqeymaha al-shabaab laga saarayo guud ahaan dalka soomaaliya raadiyo hadaada ay dhegeysanaysaan ku soo dhawaada xubinta aadka xiisaha badneed ee kalma miga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan ciyaaray waa idin salaamay soomaalidu maalin kasta waa is eedaysaa madaxda dawladdu waxay yidhaahdaan shacabku ha la shaqeeyo dawladda iyo ciidanka ayagaa gabay waajibkoodii cadowgana ha soo sheegeen shacabkuna waxay leeyihiin dawladdii iyo ciidamadeedii amnigeenna mas-uulka ka ahaa ayaa waajibkoodii gabay marka anugu waxaan dhihi lahaa in lays eedeeyo ma aha sababtoo ah aabbaha iyo hooyadu markay wada jiraan ayaa carruurta la barbaari karaa hadday iskhilaafaan ciyaalku duurgal bay noqdaan aada odowkii ha sheegta hoob aawka inkarawna marka waxaan dhihi lahaa wasiir iyo madaxweyne iyo waardiyaha hoose wabar iyo ugaas iyo bulshada wiilka soo koraya wadar baannu nahay ruux kastaa waajib leeyahay marka waxaan dhihi lahaa qof kastaa kaalintiisa ha ka adkaado intii lays eedayn lahaa waradeenoo kale kalaabaad haystaa hadal badan ahaan ma buuxsho aniguna waxaan dhihi lahaa haddaan doob u kacay dawligiiyo darkiiyo yeelkeeda dumin degdeg uma cabtoo dacda kama tagtee danta wadajirkaa diyaar baan u nahay war ma odagaagan weyn baa doob sheeganaya warnimo yaho warkii hore war soo dhaaf dumarku waxay dhihi jireen raggu iyagaa dhibaatada horseed u ah iyagaa dagaallada iyo khilaafyada mar walba abaabula iyagaana barakiciya iyagaa xalka uu ka dagilacyahay oo raggay eedda mar walba dusha ka saarayeen oy odhan jireen asayda iyagaa noo saara alla ilaahay maanta haddaba dumarkiibaa ishaya khilaaf baana ka dhex taagan marka waxaan ka baqayaa in mar dhow la arko dumar dhashiika dabada ku dhegan
gabdhahaas iyaysan asay noo saarin annaga war adeero dumarku timaha isjiidi jireene iminka ma qoryay qaateen may baa hasuusaday shilibku abdulla gaada jiri
antay sidii ay kuu saameen sidii uma saamaysiido yarjirigudoomiyaha guddi doorashooyinka xalimayaray waxay tidhi rag iyo haweenba maanta kadib qabiil lagu keeni maayo war adeera for bontififkii miyaa ka guurteen maya maya maya kaasi waa lama taabtaan war annaga dhexgelininen dhegaysta waxay tidhi dumarka ha ku biiran xisbiyada si ay xil u helaan war iyo shaleediyo xisbi managadaana may xisbi kalanka biiran bilaanta xalimayaray hadday dumarka tala siinayso maxay u dhihi weysay guryihiinna joogo ilmihiinna korsada war madaxweyney rabaan iyo ra'iisul wasaare iyo dalka inay hoggaamiyaan waa waalan tahay madaxweyney rabaan hillary clinton baa taa hore u weyday laakiin teresa meya heshay iyo angela markel aryaadhaha maanta madaxweynee soomaaliya addis ababa u ambabaxay abiy axmedow la kulmaahaana la yidhi ka horna waxaa ku kulmaa layidhi uhuru kenyato iyo abiy axmed mudda uhuru kenyato farmaajaha nala ka qabtoo baddaan ha nala siiyow leeyahay moogi ma dacwadaan soomaalidu maxkamad ummadda adduunka geysa ha ka soo celisa ma uu leeyahay moogi nuga abiy axmed makinya iyo soomaaliyow dhexdhexaadiha mase dan kalaa laga wada hadlaa moogi warnimayo intuu madaxweyne farmaajo maqan yahay ilmaadareyaal hal habeeno keliya igu fadhiisiya kursiga aan somalilan ictiraafee warnimayo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee soomaaliya iyo etoobiya iyo eritreya u dhexeeyey ayaa laga dhigayaa shan geesood waxaana lagu soo daray kenya iyo suudaanta koonfureed jabuutiya ismaaciil cumar geellana intaa lagu ilaabay hee horaa loo yidhi dherigii kookiyiisa batafuudkiisa waa qashoobaa waraadal sukaarada lama kariyee waa la hogeeya hadba siid ka dhigitid waayo arro warnimayow garta ardisababa waxba kama ogidin anigay dhegayst mar hadday lix saac tahay xilligu waa sidii shalay cirka inaan ka soo rido tix waa lagama maarmaane uhuriya afwaargiya abii waan ka baqayaay kaneecada lugteedii raggii qariyay weeyaane dalkanaga si loo qaybsaday kaga hadlaayeene farmaajo uu ka gaar nimanku waa noo tashanayaan war adeera waxaad ka ilowday cadka qaylin way cunaan sidii caruusaade cirkana waa ka soo ridi jireen caado gooniya wareedha horta qowdhan baan ku xusuustee faysal cali waraabaa hadlay wuxuu yidhi qaraxyadii muqdisho dadkii lagu laayay aad baan uga xumahay waanan ka tacsiyeynayaa laakiin waxay u badnaayeen buu yidhi dadka meeshaa ku naf waayey dad somalilan ka soo horjeeda war faysal cali waraabe waa madaxweynaha mustaqbalka ee adeero ha ku dawqi war madaxweynaha soomaaliya wuxuu la shiray dadkii hantidooda ku burburtay qaraxiya waddada maka almukarama madaxweynuhu meeqo meeqo doolarow siiyahe war waddada maka almukarama qaraxyo badan baa ka dhacay madaxweynuhu ma dadkii hore ula shiraya mase kuwa dambe war waa kuwii u dambeeyeyna dhegayso madaxweynuhuna wuxuu yidhi waxaa salaamayaa wasiirada xildhibaanada maamulka gobolka takhaatiirta iyo dadkii ku waxyeeloobay qarax madaxweyne sheekh shariif wuxuu dhihi jiray hilmaan hadal kuma jira markuu wax qaldee madaxweynuhu muxuu maamaayo u samaysan waay war qaladka dhan waxaa iska leh madaxa warfaafinta madaxtooyada cabdinuur maxaa axmed sababtoo ah inuu ereygaa ka reebay ahayd khudbada madaxweynaha war madaxweynuhu wuxuu yidhi khawaariijtu cid kasta waa ku jirtaa qof walbana wuxuu u maleeyaa qolada kale inay khawaariijtu ka mid tahay marka aan iska qabana cid aysan ku jirin ma lehe ani horta waxaan idin leeyahay khawaariij iyo shabaab ma kala aqaane ciidanka waxaa hanaga qabtaano anigu waxaan dhihi lahay dalaan ciidan lahayn cadow kama badbaadeen how cadowga caaraadaan rooga kacelshaa ciidan kanyiyow cadowga caaraadaan rooga kacelshaa ciidan kanyiyow haahey abdulla ujuurudiyaa ka mogon ciidannimo ujuuro ma ajarma la ogdaada war ciidanku dalka waa difaaci lahaayeen haddii xuquuqdooda loo dhammaystiro hadda askar ka tirsan koobiyo labaatanaad xoogga dalka saddex bilood mushaar maannan qaadan bay yidhaaheen war adeerow ciidankii lix iyo labaatanaad la odhan jiray ayaa berigii hore lala joogi jiraye kuwaasina mushaar may qaadan miyaa war aniguna waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaruhu switzerland waa ka soo laabtay markuu yimidna dekaduu hore ka aaday intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badine warniyo ninkani gabay xuma warnimayanu waxaan dhihi lahay soomaali jacaylkii hornimo loo qabiyo saanu jamanaynay haruu buuxa waa lagu dhiftaa kaaga haafka ah qofkii magaca eydana yaqaankiisana ilooba cantugada bahdaa kugu nacdaa waa catiba jaane dowladnimo iyo rabitaan qofeed laysku rari waaye intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin taas waa guwaamida reer muduga
inu atamay baxgigiinka nagatay weel buuho weel faarugaylaka dhoolkii walakadeeda howa leeye aryadhaha warkiisa ninkan waxaan kula yaabay qofka magaca eydana yaqaankiisana ilaa waanqaanqaanqa wax waalanaan ku tiriha war daalimiintii waayahan gabdhaha kufsanaysay gadaa koobkii qaadoo maanta kii ugu horreeye toogatay kuwa kalena ha ku daysanaan hala toogto wax alla wixii gabar kufsaday war adeerow maalintii aad dhalatay maantaad dhaantaaye dabeel caafimaad baa socota war maxkamadda gurceel aa koobka qaado raggii wax kufsi waa fasaxday war koob ma qaadina kuwaasi dulmigay u garbeeyeen meeqa garabay u yeeleen hee war adeerow gooyo mar dambe dhali maaya ha ku wareerinan iyow dabayl socota waa la arki jiray tanise waa roob aan hele bilaa maarse eewa wallaahi inaanna aqbalin wax kasta haddii la sheego dacwadda in laga soo celiyo maxkamadda adduunka aryaa aduguma maxkamadda adduunkaad leedahay wax kasta haddii la sheego annagu dhexdhexaadinta abiy axmed kuma qanci doono idinka yaatin horta yaab waaye waxaana la inaanay gobolka mudug laba maamul goboleed ka wada talinayay aryamaada maamul diidi kara beeruhu haydiin baxaane
aad iyo aad ayuu ay mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan habeen wanaagsan ayaan hawdeen kalena qayb gudmay barnaamijka ayaa isla soo gaarnay kusoo dhawaada bilowgii waa shirkii bilowga barnaamijka hadda ballan qaaday
soomaaliga isku dhiib diidintana waa dhibkood diidintana waa dhibkood waisku dhiib dhammaan soomaali waisku dhiib diidintana waa dhibkood diidintana waa dhibkood
sharafkaasuu ku luqeynayay axmed awcal cawaale oo walada soomaaliya uga hadlago xagabagaboodta barnaamijka caawa soo saaray in lala socodsiin anigoo xasana oo caaway mahad murro axmed uu dhanka farsamo iyo qaabilsan intaasaan kusoo gabagabeynayaa tan intaan barnaamijkan dib dib ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
Kalanku dhafaa usoo dhacdee